bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan halkani waa raadiyaha dalsan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kalaya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xihan war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hoodeedi kareenahay akhyaartana dhegaysata ay caawa waa isniin tallaada ay soo gelisa taariikhdana waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha mey sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta ka qaybgalay xuska maalinta dhallinyarada soomaaliyeed oo ku beegan shan iyo tobanka mey islamarkaasina maanta ubax dhigay taalada halgamayaashii soomaaliyeed ee israel waxaan idiinsoo gudbin doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si qoto dheer kaga hadlay dadaalka dowladda federaalk soomaaliya ay ugu jirto in kaalin muuqato ay siyaasada dalka ay qeyb ka noqdaan dhallinyarada soomaaliyeed sidoo kale madaxweyne xasan sheekh oo ka hadlayo dagaalada ka dhana al-shabaab ee dalka ka socanayo iyo doorka ay ka qaadan karaan dhallinyarada soomaaliyeed ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa sidoo kale qodobadaanu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono shan iyo tobanka mey sanad ka hor caawo kale waxay ku beegan tahay markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya loo doortay inuu noqdo hogaamiyaha dalka haddaba maxaa u qabsamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud muddadaasi halka sano ee uu hayay talada soomaaliya caawa ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa wareegga wararka dalsan sidoo kale qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono dowladaha soomaaliya iyo kenya uu ku heshiiyey in dib loo furo xuduudda ay wadaagaan labada wadan iyo madaxweynaha maamulka jubbaland uu soo dhoweeyay tallaabada caawa ayaanu idinla wadaagi doonaa heshiiska labada dowladood ee dib loogu furayo xuduudka ay wadaagaan dowladaha soomaaliya iyo kenya qodobada kale aanu idinla wadaagi doonana waxaa ka mid noqon doono maamulka puntland oo eedeyn culus u jeediyey dowladda federaalk soomaaliya kuna eedeeyey in is hor istaagtay deeqaha gargaarka ee la gaarsiin lahaa meelaha ay ka jiraan colaadaha ee ay ka mid tahay gobolka sool waxaana idiin soo gudbin doonaa wasiirka warfaafinta maamulka puntland oo weerar afka ku qaaday hogaanka talada haya iyo deeqbixiyaasha caalamka caawa ayaad ku dhegaysan doontaan wareegga wararka dalsan maamulka gobolka banaadirna waxa uu soo saaray awaamiir la xidhiidha aan idhaahday maamulka gobolka banaadirna caawa waxa uu soo saaray awaamiir la xidhiidha wakhtiga rasmiga ah ee kama dambaysta ah ee loo asteeyey in ay dhalinta kaxeysa ama wada mootobajaajta iyo milkiilayaasha gaadiidleeda ay buufiyaan wakhtiga rasmiga ah muddo sagaal cisho oo dheeri ah oo maamulka gobolka ku daray iyo awaamiirta uu soo saaray ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi waxaynagu soo kordhay intaynu wareegga wararka dalsan ku guda jirna ayaad barnaamijkeena caawa kaga boga doontaan waa farsamadii axmed jaaja mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hosnaa isa jigan ayaa laga rabaa
hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaynu idileenahay meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaadna ka dhegeysaneysaan barnaamijka wareega wararkana oo aad la socotaan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijka ayaanu caawa hambaqaadi doonaa inaga oo ku bilaabi doono wararka la xidhiidha munaasabadda xuska maalinta dhallinyarada soomaaliyeed oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya awgee oo uu ubax dhigay halgamiya ama taalada halgamiyaashii israel madaxweynuhuna sidoo kale uu maanta ka qaybgalay munaasabad ka qabsoontay magaalada muqdisho oo lagu maamuusayo maalinta dhallinyarada soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta xuska aas-aaskii dalladda dhallinyarada soomaaliyeed ee s y l awgeed wuxuu maanta ubax dhigay taalada halgamiyaashii s y l oo siddeetan sano ay ka soo wareegatay markii ay aas-aaseen daladdan xornimada u horseeday dadka soomaaliyeed dhallinyaro soomaaliyeed madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay in dalkeennu maanta ay haysato caqabad la mid ah midii ay ka xoreeyeen halgamiyaashii israel waxaana uu madaxweynuhu ku bogaadiyey dhallinyaradu inay ku biiraan ciidamada qalabka sida si ay ugula dagaalamaan waxa uu ugu yeeray khawariijta madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta hadal ka jeedinaya munaasabad ay ka dhacday magaalada muqdisho ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladiisu ay door firfircoon ay doonayso inay siiso dhalinyarada soomaaliyeed islamarkaasina ay ku biiraan siyaasadda oo ay ka soo muuqdaan hogaanka ee dalka waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in muhiimadda weyn ay dowladiisu siinayso inay tahay dhallinyarada soomaaliyeed iyadoo kor loo qaadayo doorkooda hogaamineed iyo weliba shaqo-abuurka waxaana uu bogaadiyey sida ay haatan qeybta uga qaadanayaan xaqiijinta soomaali heshiisa dunidana heshiis la-ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo hadlayey ayaa sidoo kale dhallinyarada waxa uu ka dalbaday in ay qeyb ay ka noqdaan dadaalada dowladdu ay doonayso inay kaga adkaato waxa ugu yeeray khawaariijta oo ay dagaalka dowladdu kula jirto waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sidoo kale uu sheegay in maanta dhallinyarada soomaaliyeed ay haystaan fursad muhiim ah oo ay kaga mid noqon karaan hogaanka ee dalka sidoo kaleetana ay qeyb ay ka noqon karaan xoreynta dalka sidau yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maanta la hadlayay qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed oo ka qaybgalay munaasabad ka dhacday muqdisho
nidaamka xisbiyada aada dhallinyaro ahaan isu abaabula tala yeesha maan waxaa la yidhahaa madax madoobaa maan ku haray waatii la dhihi jiray caqligii iyo xigmaddii idinkaa haysaane laakiin shiila waxaan rabaa intaas soo haray oon maanta raba halkaa inuga faa'iidaysto dagaalan dalka galnay sida la tilmaamay waxaa dhallinyaro badan oo idinka idinla mid ah oo ji walaalihiin ah idinla dhashay saaxiibbo aad tihiin idinku iskuul ahay ayaa sii qulqulaya oo u sii socda meesha cadowga joogo si ay dadka uga xoreeyaan cadowga saakaa ugu dambaysa magaalada muqdisho dhallinyaraa ka sii baxaysa oo baabuur sii saaran oo ciidan oo sii socota berri iyo berri dambe kuwo kalaa sidoo kale usii bixi doono dalkan amni darrada dhallinyaraa keentay amni darradiiaan ka bixinaynaa go'aan ahay gaareen dhallinyaradaas sharaf iyo karaamay leeyihiin kuwa ay u tageen ee degaanadii jooga ee tuulada jooga ee magaaladan iyo fursadaha magaalo ka jiraba aanan arag ee miyiga nolosha miyiga ku nool oo dadkeennu meeshuu u badan yahay ah ayaa ayaguna kacay oo yidhi annaguna waa idinkula jirnaaye cadowga aan iska qabanno annagaaba wuxuu yidhi dabaylaa jirta inta la yidhowna idinkii adugu umaba faruuridba war annaga waaye nimankayna haystaane haddaaba nala kicinaysanood magaaladii ka timaadeen annagaa idinkula jirno ka horreeya ayaga oon mushaar qaadanin oon ciidan ahayn oo wixii loo baahnay aan haysanin ee naftooda keenay qorogooda inta kala soo baxay xaska shalay shabaab uga xeraysteen maanta daba socdaoo lugaynayoo socda oon mishaar lahayn oon uniform lahayn oon kaba buud oo maxaan ku rahdaay ka gashtaan qodaxda iyo ciridda aan lahayn biil joogta aan lahayn fiiri dhallinyarada mugay go-aan gaaraan waxa ay samayn karaan waa waxaas dhallinyarada magaalada joogta yaad u maraysaa laakiin weli meelaha qaarkood inay go-aan ka gaarin li'anna khawaarijtii magaaladan ay ku dhex nooshahay waa taqaanaan intaan maanta haddii si dhaba loo hadlo in badanoo idinkamida dad khawaarij oo magaalada ku nool ay yaqaanaan ay og yihiin meesha ay ku nool yihiinaa jira laakiin aanay sheegayn ama waa cabsanayaa ama waa qaraabadiisa waaye qabiilkiisa waaye daraaddeed inteen joognaa dembi ka weyn miyaa jira oo dareen ka weyn oo qalbigaaga geli lahay miyaa jira war horta aan nimanka khawaarijda waa magacaan u bixinnay ha ku kadsoomin garawaa garawaa iska ilaali intaas kadib waxaa soo haray dhallinyaradaas dhaqaaqday ee naftoodii keenay forontiga inay dhintaan ay curyaamaan oo kuwa milyuun ay lahayd agoontoodii xaggee lugooya ay noqdaan ilmahooda agoontoobaan keentay maxaa u dhiman oo laga sugayaaho ou la baaqday wiilkaa ama gabadhaa dhallinyarada ah wax uu la baaqday ma jirto annaga maxaana laga rabaa intayna soo hartay wixii ad- wixii ku adeega lahay inaan siino oo dalka ku xoray lahay hub inaan siino daawo inaan siino cunto inaan siino labis inaan si- gaadiid inaan siino wadno haddou dhaawacmo aan daaweyno waxaana laga raba waa waxaas dhallinyaro inta isku tagtay dhahaysa dhallinyaradii muxuu ahay shuhadada ahayd oo shahiiday ilmahoodii aan rabnaa inaan inaan maxaanku idhahdaaye aan aan waxtarne eh wasaaradda gaashaandhigga ama taliska xoogga dalkii taliska booliiska iyo taliska nab- talis- talisyada ciidamadow na tusaye aaw- aawen dhallinyaro dhahaysa ani weli ma arkin weli ma arkin markay sidaas tahay intaas weliba waa waa ma- waa wax laga roon yahay soo maaha oo inaan ka nimaado ay tahay waxbaa ka sii daran midaa wixii yaraay oo dowladdu ay gaariga iyo xabadda iyo iyo raashinka ugu gedi lahayd jeebka gashanayo oo waa sheegee daar ku dhisanayo oo dalxiis ku aadayo oo xadayo oo jidka u taagan oo khasnada dowladda inay ku soo dhacdo ka hor taagan kaas maxaa la dhahaa kaas waxaa la dhahaa wuxuu saas u yeelohaa isagana khawaarijtii aanba sheegaya ka badan hal nin oo dhallinyaraa oo ama qo- tuug oo beledkan joogo lacagta dowladda dhaco oodan aqoonin ma laha annaga markaa ii timaadaan hebel waa tuug hebel waa tuug hebel waa tuug waraa tuugaa tahay lacagta dhaaf maa dhahdi intaa u tagtid naming and shaming yacni qofka in la ceebeeyo oo la magacaabo waxa ugu yar waaye ma awoodid maahanoo xataa haddaadan rabin guriga inta ugu tegtid waa ina adeerkaa adoo kugu jufa yahay war walaalu gacliy waxaan waa aakhira beel iyo adduunye beel jooji dhe xataa laakiin ha ammaanin soo wax u qabsada maaragti baabuurka ku socda maaragti guriga uu maxaanku idhahdaa degan yahay maaragti soo u labisan yahay shaatiga oo fiirmaatada ah oo wata maaragti markuu inta soo maro bara- barafuun oo kun doolar joogaa kasoo come on barafuun ku doolo jooga markuu ka soo carfo inta war adi barafuunkaan tag keenta seed ku gadatay in la yidhaah waa seed ku gaartay saacaddan eh, to- tobanka kun oo doolar joogtay inaad gadatay see ku gaartay in la yidhaah waa la warsada waay ilaan waa taqaan mushaarkiisa waa afar boqoloo doolar shan boqoloo doolare inta tuugu dhexdeenna oo sharaf ku leeyahay oo tuug aan la dhehayn oo aan qaaraanka u doonanayno oo aan masaajid aan dhisi lahayna beese keenaan leenahay waana ognahay beesada waa haystahay beese xaaraana inay tahay isagu hadduu soo xaday oo xataa bixiyo bixistaasi xatooyadii waa dembi laakiin hadduu bixiyo waa sadaqaysanaya intuu yidhi uu bixiyey inay sadaqa u tahay lama hubo laakiin dembiga inuuna ka soo gaaraynaa la ogyahay nin tuuga lacaguu xaday hadduu agoon siiyo xatooyadii dembigeedii waa loo haystaa laakiin agoonta maxaa lacagta u siisa looma haysto hadduu adigu ku siiyo maxaad u siisa as ninkan looma haysta adaa lagaa rabaa xoolahan aad og tahay haddaadan ogeyn maba ogidba war dadka lacagta dowladda dhacaayo xadaayo oo jidka u taagan aan ka aan ka celinno ilow ilma eegto dowladda meel kasta ma taagna qof kastana ma ag taagna laakiin adikaa ag taagan adikaa ka badan dowladda aan ka celinno waa qodob dowladdu nidaamay la timiday haddii nidaamku shara uu daciif ahay waa soo xoogaystowha waa laga hor imaanaa marka laga hor yimaado ha soo daba kicinina ina adeerkeeyaa xiran ma og tahay waa la dulminaa reer hebelaa muxuu ahaa yaa yaa xirayo ninka muxuu ahaa booliiska ah ama kan muxuu ahay hay-adaha kale amni ka tirsan ee tuugga soo qabtay in la in la qabiileeyo la yidhaha hebeloo reer hebel ah reer hebel ah annaga ninkanaga yaa xiranayo yaa haysto in la yidhaha oo kan maxaanku idhaha jajka ah oo maxkamadda joogo loo geynaya in la yidhaha hebel ah annaga dadkeena inuu iska xukmo xabsiga u dira rabo taasna waa cillad kale oo weyn oo iyadana jirta aan ka nimaado waa isku xiran yihiin labadaasi dalka ma xorayn karno maxaan rabnaa john oo london jooga iyo maxaanku idhahdaa maria oo maxaanku idhahdaa rooma joogta lacagta taxbayerka ay dowladdeedu ay ka qaaday inay intana siiso aan dalka ku xoraysannaa annaguna aan saas yeelnaa annaga saddexda waqti cuntada inaan qaar ka soonno si aan lacagta ku bixi lahayd cashada ma caawa loo gooyo ama qadada loo gooyo lacagta ku bixi lahaydna difaaca dalkaa lagu bixiyo la yidhaha waayo waxa waajibka nagu ah shalay taariikhda sowma ahayn gabdhaha soomaaliyeed kuwii dahabkooda iibiyey si s y l ay dadka u- dalka u xorayso oo ka maarmay weliba gabadhaa berigaa dahabka iibinaysay dahab ay xatooyo iyo xoolo dadweyne ka keenta ma ahayn war dhallinyaro caqligeenna iyo xisigeenna iyo dareenkeenna ha soo noqdo ha soo noqdo musuq maasuqa iyo waxa dowlad musuq maasuqa waa necebnahay amni darrada waa necebnahay cadaala garsoor la'aanta waa necebnahay jidka inuu nadiif yahay aan rabnaa wasaqda jidka taallo waa necebnahay roobku hadduu yimaado inay biyuhu hololob yidhaahdaanoo magaalada meel biyo fadhiyaan aan la arkin waa necebnahay laakiin jaabka inaan far iyo suul gelinaan rabnaa gacanta inaan gelino ma rabno far iyo suul inaan intaan gelino aan waa mahadsan yihiin muxuu aha ciidankeenna eh, baandada waan dadaalaynaa ha la yidhaha heestaas waan dadaalaynaa marka waan dadaalaynaa miya mase dadaalkii oo dhab aan la imaanaynaa waan dadaalaynaa heesta aan markii la bixiyey ma dhoweyn maalintii heesta la bixiyey ee beriga wakhtigaa u dhexeeyey dadaalkeennu ma qurxoonayn mana badnayn hadda aan dadaalno marna marna daah maahae hadda hadda aan dadaalno oo dadaal dhab ah aan dadaalno aan ka nimaado waqti dowladda waxa aad rabtaahi wax kastoo nolosha sunnada nolosha waxaa ka mid ah wax kastood rabtaa qiimi loo bixiyay leeyihiin dowlad ma rabno dhallinyaro waa la shiban yahay waxaan u malaynaa dowlad lamada dowlad ma rabno maxay naga istaashaa marka dowladda su-aasha taas waay aan bixinno waxa dowla haddaan rabnaa muxuu ahaay amni haddaan rabnaa caafimaad haddaan rabno waxbarasho haddaan rabnaa magac iyo maqaam adduunka inaan ku yeelanno oo baasaboorkeennu socdo oo viisa aan helno caalamka aan ku marno awal viisaba ma heli jirin hadda laakiin intayn joognaa baasaboorka viisa ku dhufa maynee warqadaan kuu dhex gelinaynaaye warqadaan qaadaan joognaa hadda maxaa maxaa maxaa maxaa baasaboorkeenna viisaha loogu dhufalaayaay homework shaqo guryo annagana laga rabo qabso weynaa loogu dhufalaayaay ma aha wallaahi dalalkan waa ma maya ceeb ay leeyihiin ma laha danahooda iyo dalkooda iyo amnigooda ay difaacu hayaan nidaam iyo dowlad yeelo adduunyada dowlad taqaanaa sharafta iyo karaamadana meeshaasay noogu jira dhallinyaro mar kale waxaan rabaa hurdada aan ka kacno dalka dowladu u baahan yahay dowlo waa abaabulnaan waa nidaam iyo sharci iyo qaanuun sharciga iyo qaanuunkaan ka dambaynaynaa tiirarkii usuuliga ah ee asalka ah ee dimuqraadiyadaan dhisaynaa dadka ma rabna inay xukumaan dad aanay soo dooran mustawa kasta ha joogaan tuulada haddii la joogo ninka tuulada mas-uulka ah nin tuuladu ay doorato inuu noqdaan rabnaa madaxweynaha jamhuuriyaddana sidoo kale inay dadku doortaanaan rabnaa in la isdoortaan rabnaa haddii ninkaas doorashada aad dooratay uu kugu xumaado ha dalka ha qarribin oo xoog inaad uga qaadid ha isku dayin muddaad siisay sugo saddex sano afar sano shan sano toddoba sano toban sano xataa ha ahaato sugo markuu dhammaado wakhtigiisa kuuma fiicnayn maano iska beddel ka coday cali ma rabe caashaan rabaa dhe berri laakiin buuq iyo farisqabqabsi iska dabaraarac yaanan gelin haddii laakiin ninka mas-uulka laga dhigtay oo wixii meel xun ku wado qar kala dhacaya waa la qabana gacantaa laga qabana joojiyaa la leeyahay la sugi maayo markaas laakiin hadday tahay wax laga maado karo oo la sugi karo waa la sugaa maalinta shan iyo tobanka meey maalintaas waaye dhallinyaro aan dhaqaaqno waxaan rabaa mashruuca dowladda wasiirku maybe inay ku habbooneede dowladda mashruucay wadaa oo shaqo abuurka dhallinyarada la yidhaahdo sanadka intuuna dhammaanina mashaariicdaas way bilaabanayaan mar dhow haddii aan la yidhaahdo mushkiladana haysataa waxay tahay dhallinyaradeenna in badanoo ka mid ah ma shaqaaleysmi karaan haddii shaqadii la abuuro xataa ma shaqaaleysmi karaan xirfaddii ma leeyihiin xirfadda aan baranno oo xirfadda midda dhibka badanna waa midda dadka dhisayse aan baranno easy go meelaha yaryar yaana ku laalaabanin xirfadda dhabta ah ee dib u dhiska ah ee infrastructureka dhismihiisa ah ee badda in la aado la kalluumaysta ah oo beeraha in la tacbo oo lagu- muxuu ahay qoraxda beer lagu tacbaa xirfadahaas ha la aado ee muxuu ahaye karaaniyaan rabaa iyo i t yaan rabaa iyo maxaanku idhahdaay meelahan maxaanku idhahdaay yaan lagu laalaabanin dowladdu toban kun oo shaqo inay abuurto ayaa barnaamijka u degan wasaaradda shaqada iyo maxaanku idhahday wasaaradda dhallinyarada oo iskaashanayo macaahiddii tababarkaa dhisma qaarkoodna ku bilowday qaarna mardhow ku bilaaba doonaa oo la dhisi doonaa laakiin ciyaayaa loo cila dhaanshaha la yiriye dhallinyaroy ha idinka muuqato muxuu ahay dadaalka dhinaciina mar kale waa idin hambaleynayaa dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay hambalyo wasiirka dhallinyaradana waxaan leeyahay isagana hambalyo waan hambalyaynaa waana bogaadinaa maantana waa ku hambalyaynaa waxaanan ku bogaadinaa shirweynaha qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed ee soo socdo oo wasaaraddu ay ka soo shaqaysay ee dhowaan qabsoomi doonane waa arrin kaloo weyn oo aan ayadana markeeda isugu imaan doono shirka adigoo ra'yi qabtaan imaada sidii aad mustaqbalka dalkan tiiraad u tihiine tiir firfircoonoo dhalaalayo oo loo jeedo aad ugu noqo lahaydeen imaada soo tashada tala adaa ku nool iyada kuguma noola dhallinyaro tashada waxa aan idinla qumanayn ee aan samaynayno gacanta naga qabta naga celiya waxa fiican aan samaynayno nagu taageera nagu garab istaaga silent majority kuwa faraha badan ee aamusan ha noqonina aad iyo aad aa u mahadsan tihiin waxaan rabaa wasiirku raalli ha aado hadalka annaga ka boobnay madaxweynaha gadaashiis lama hadla ma ahan wasiirku wuu hadlaa makarofankan ku wareejinaya waa mahadsantihiin
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
inta ay in ka badan ba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya Howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeena ku baahiyeen.
matooradii bugbuglahaaya ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan Saacado baro oo weliba smarti loo bogay daga hadda keentay.
korontaan beeka ahayn Baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan Shirkadda korontada ee Beko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan.
beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo Beko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshe ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda. Beko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah, tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa. Ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda Beko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga.
waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko Haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir Beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee 333.
بيكو وكوعن سو دوينتا iyo qancinta macaamiisha شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar maango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimada na raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma camil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan sente oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaamee uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee
waa hagaag dhegeystayaal meel walba waad joogtaan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay raad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan mujada hirka dherarkeedu yahay sagaashan iyo kow dhibic shan megaartis oo ku gidaaman muqdisho iyo weliba gobolada kale efamka uu gaaro meel walba waad joogtaan waxaanu idin leenahay dhegeystayaal habeen wanaagsan weli barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac ayaanu ku guda jirnaaye markaan haddii aynu fiirino dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba dowladda kenya ayaa heshiis ku gaaray in dib loo furo xuduudda ay wadaagaan labada wadan iyadoo in muddah u xirnaa xuduudda dowladaha soomaaliya iyo kenya kadib shir ka dhacay gudaha wadankaasi kenya dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba dhigeeda dalka kenya ayaa wafdi heer wasiiro ah oo tegay islamarkaasina ka qayb galay shirkaasi ee ka dhacay wadanka kenya waxaa lagaga hadlay sidii loo sii ambaqaadi lahaa ama ee dib loogu furi lahaa xuduudda ay wadaagaan labada wadan wasiirka arrimaha gudaha wadanka kenya waxa uu sheegay in kenya iyo soomaaliya isku raaceen inay dib u furaan xuduudda ay wadaagaan kadib muddo toban sano ah ama muddo ka badan toban sano oo ay xirnaay oo uu xirnaa xuduudka dowladaha soomaaliya iyo kenya sidoo kale arrintan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey uu soo hagaagayay xidhiirka dowladaha soomaaliya iyo kenya oo in muddo a xumaa ama xumaa waqtigii dowladdii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu wadanka hogaaminayay hadalkan waxa uu yimaaday ama hadalka kasoo yeeriyey wasiirka arrimaha gudaha wadanka kenya waxauu yimaaday kadib shir ay yeesheen dowladaha soomaaliya iyo kenya shirkaasi oo heer wasiire ah oo ay ka qayb galeen wasiirada wasaaradaha gaashaandhigga ammaanka ganacsiga iyo weliba wafdi kale oo dowladda kenya ah soomaaliya waxaa ku matalayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda amniga iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya isla mid ah wafdi heer wasiiraha oo dhigoodaha ayaa dhinaca kale kenya ku matalayay waxaa la isku raacay in lasii amba qaado arrimahay ugu muhiimsan yihiin sidii looga wada shaqeyn lahaa ammaanka labada wadan isku socodka ganacsiga ee xuduudda labada wadan iyo sidii laysaga kaashan lahaa dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab waagaag dhinaca kaleetana maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey dowladda federaalk soomaaliya iyaga oo ku eedeeyey in ay dowladda federaalk soomaaliya carqalad ku tahay gargaar la gaarsiin lahaa ee dagaalada magaalada laascano dadka ku barakacay wasiirka warfaafinta maamulka puntland oo maanta ka warbixinayay shir ay yeesheen qaar ka mid ah wakiilada caalamka ee magaalada garowe ka furmay iyo weliba maamul goboleedka puntland islamarkaasina loogaga hadlay sidii ugu dhaqsiyaha badan in gurmad loo gaarsiiyo dadka reer laascanood ayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka puntland waxauu faafeyn ka bixiyay shirkaasi waxyaabihii lagu gorfeeyey waxaana dhinaca kale eedeemo culculus u jeedinaya dowladda federaalka
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah salaatu wasalaamu rasuulilah halkan waxaan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee muuqaalkan daawan doonta haddii ilah yidhaahdo waxaan eh, halkan u joognaa eh, shirkii sanadmaha sida aad la socotaan maanta halkan waxaa ka dhacay oo shan iyo tobanka bisha may laba kun iyo labaatan iyo saddex shir waxaanu ku talagallay high level meeting ah oo dhex mara un agencieska iyo dowladda puntland oo ay matelayaan madaxweynaha oo jeergaraynaya guddiga gargaarka bini'aadamnimo ee puntland ee arrimaha gobolka soolom madaxweynaha dowladda puntland u magacaabay inay isku dubarrimaan arrimaha bini'aadamnimo runtii waxaannu mar hore codsannay dowladda puntland codsatay inay maaragtay dowladda dhexe ee soomaaliyeed dowladda federaalku ay qorto warqadda maaragtay codsiga ama abiilka yacni disaasterka humanitarian crisiska ka dhacay barakaca ka dhacay gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood inay adduunyada u weydiiso gargaar bini'aadanimo in loo fidiyo dadka ka barakacay magaalada laascaanood iyo guud ahaan gobolka sool dowladda federaalku way ka dhiga adeegtay way diiday si haddaba taas loo jilciyo oo looga gudbo waxaa dowladda puntland waxay dalbatay u n agenciesku inay yimaadaan garoowe oo country directorsku madaxda ugu sarraysa ee hayadaha caalamiga u n-ta sida muxuu ahaaye w h o w f b un f b i un c h r iyo hay-adaha kale ee la mida ee u n-ta inay madaxdoodu timaado garoowe nasiib daro may iman madaxdii u sarraysay taasi waxay caddaynaysaa weli inay hay-adaha caalamigana u ka calaga taalaynayaan arrinta ka dhacday karaisiska iyo dhibaatada iyo barakaca ka dhacay gobolka sool ee dowladda federaalkuna sidoo kale ay ka caga taalaynayso tusaale ahaan waxaa kugu filan bishii lasoo dhaafay u n somali humanitarian funka oo maaragtay oo 20 milyan la qaybiyey oo loo qayb oo wax laga siiyey fatahaadii ka dhacday baar dheere inland laascaanood oo ka horreysay hal doolar maaragtay loogu deeqin ayna tahay bishii shanaad xilliga aynu hadda marayno bishii shanaad oo dhibaatadaasi socoto taasi waxay ku tusisaa dowladda soomaaliyeed ama dowladda federaalku arrinta laascaanood inay ka soo qaaday waxaan jirin inaan dhibaataba dhicin hay-adaha caalamiga ah oo ah u n tuna inay ku dayanayaan waxa ay samaynayso dowladda dhexe oo iyaguna ay ka soo qaadeen inaan waxba dhicin dhibaatada intaa la eg oo labada boqol oo kun oo qof ay barakaceen oo boqolka kun oo qof u tallaabeen xuduudda etoobiya gooyeen oo in ka badan yani muxuu ahaayey soddon iyo in ka badan soddon iyo toddoba kun oo qoys ay guryahoodii ka barakaceen yani waxa weeyaan inay tahay dhibaato aad u weyn hase ahaatee dowladda soomaaliyeed ee federaalka iyo hay-adaha caalamiga ee u n tu inaanay arrintaasi jirinba aanay dhicinba inay ka soo qaadeen waxaanu ogeysiinaynaa hay-adaha u n-ta ee fadhigoodu yahay soomaaliya ee fadhiga ku leh xafiisyada goboleedka ku leh dowladda puntland inaanay xafiisyadaasi sii jiri doonin haddii ay diidaan inay ka jawaabaan baahida dadka reer laascaanood ee barakacay ee dhirta hoosteeda jooga ee dabaysha iyo dhaxanta iyo roobka iyo kanaacada biyola'aanta cuntola'aanta hooyla-aantu ay hayaan oo ay u dheeryihiin intii dhaawacantay oo maaragtay dhaawacantay ay u dheer yihiin oo cidla ku barakacay inay u dheer yihiin dhibaatadaasoo dhan u dheer tahay arrintaasi waxa weeyaan waxay u tahay dowladda puntland khad cagaaran baynoo khad cas bay noo tahay khad cas bay noo tahay ciddii ay mas-uuliyaddeeda tahay ee ka gaabisa waa dadka reer puntland way kula xisaabtami doonaan dadka reer puntland dowladda iyo shacabka iyo ganacsatada iyo culimmadu iyagoo maaragtay isgarabsanaya waa ay ka jawaabeen cunto iyo daawo iyo dhaawaca daaweyntiisa dadaal dheer bay ka geysteen hase ahtee beesha caalamka iyo dowladda federaalka soomaaliyeed waa ay ka gaabiyeen runtii way ka garaabeen waxayna yidhaahdeen waanu gaadhsiinaynaa madaxdii naga sarraysay arrintaa in laga jawaabo waxaanuna hadda usii dhiibnay fariinta intii shirka la joogay shan iyo tobanka bisha juun inuu kulankan kulanka ku xigaa uu noqon doono lana rabo wakiilada soomaaliya waa wakiilka ah ama country representative inay shirka soo xaadiraan haddee kala socoshaa dhaci doonta waayo muxuu ka qabanayaa muxuu ahaay hay-adda u n-ta ee wakiil ku leh soomaaliya ee diiday dhibaatada laascaanood xitaa inay jirto inay ka soo qaado inay jirto hadda sabab ay puntland usii joogto waxaan filayaa inaanay jirayn
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horreeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon macamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
salaami kaa qaaday see tahay fiicana degdegsanidaa haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuun kuma mayrtid hadhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaan waa iska socotaaye islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaagow darnidaa kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis ilaan wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale ay kuu keentay shirkadda sagal holselaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal holselaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eberle hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eberle hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qura ma ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite masterka haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite masterkar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled masterkar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonjaad ku helaysaan si fariy ah dalmar ilid master kar waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deman master kar oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii master kar waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya masterkar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega td secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
am ahaan bulshadaynay cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee
leenahay meel walba aad joogtaan weli wareegga wararka dalsan ayaa dhegaysanaysaan siyaasiyiinta madasha ama madasha siyaasiyiinta mucaaradka puntland oo ku shiray magaalada garowe ayaa caawa waxay warar ay ka soo saareen doorashada qofka codka ah ee puntland ka dhaceyso iyagoo ka digay in aanay sababin dagaal ka dhaco magaalooyinka maamulka puntland shirkan oo ay ka qaybgaleen siyaasiyiin mug leh ayaa madasha siyaasadda puntland ay soo qaban qaabisay waxaana uu socday laba cisho isagoo bilaawday afar iyo tobankii ilaa iyo shan iyo tobanka bishan aynu ku guda jirnay may aan idhahdee waxaana kasoo qaybgalay siyaasiyiin mugle sida lagu sheegay war-saaxaafadeedka ka soo baxa shirkan siyaasiyiintaasi oo si dhow la socda xaaladda siyaasadda maamulka puntland waxaana ka mid ah sida war-saxaafadeedka lagu cadeeyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo weliba senatar cabdiraxmaan maxamed maxamuud farole madaxweynihii hore ee maamulka puntland shirkan ayaa si gaar ah waxa uu ahaa mid lagu falanqeynayay geedu socodka doorashooyinka puntland iyo dimuqraadiyadda maamulkaas oo maalmihii ugu dambeeyey ee khilaafaad xoogan ay ka jireen arrimaha doorashooyinka maamulka isdiidooyin siyaasadeedna u jiray dowladda federaalkuna ay ka digtay isdiidooyinka siyaasadeed ee halkaasi ka jira in ay sababto khalalaase oo uu maamulkaasi galo shirkan ayaa lagu gorfeeyey si gaar ah arrimaha doorashooyinka golayaasha deegaanka iyadoo siyaasiyiinta puntland ay sheegeen inay ka go-an tahay in markaasi laga gungaaro ee barnaamijka doorashooyinka ee ku saleysan beelaha oo ay puntland kusoo dhaqmaysay shan iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyey loona guuro hannaan dimuqraadiyad oo la siman markaasi si oo loo siman yahay aan idhaahdee si waafaqsan dastuurka puntland qodobka afartan afaraad midka afartan iyo shanaad qodobka afartan iyo lixaad iyo midka afartan iyo toddobaad ee dastuurka puntland sidoo kale waxa ay madashan ay soo saareen baaq oo ay ugu baaqayaan ee dhinacyada kala duwan oo ay quseyso arrimahan la xiriira doorashooyinka puntland iyaga oo si adag kaga hadlay xaaladaha guud ee maamulka puntland waxyaabaha sida weyn ay kaga hadleen islamarkaasina ay ku nuunuucsadeen waxaa si gaara ugu muhiimsaneyd arrimaha doorashooyinka iyaga oo sheegay inay cambaareynayaan xadgudubyo ay sheegeen in loo geystay xuquuqda barakacayaasha taasoo ay sheegeen inay ku kaceen qeybo ka mid a ururada siyaasadeed sida uu sheegay xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee maamulka puntland ayaa lagu yidhaahday bayaanka caawa ay soo saareen baaqa shirkan ka soo baxay waxaa ugu muhiimsan ilaa iyo shan qodob oo ay markaasi isku raaceen siyaasiyiinta mucaaradka ama madasha siyaasiyiinta maamulka puntland oo shir wadatasha labo cisho ku lahaa magaalada garoowe kow inta laga helayo doorashooyin loo dhan yahay kuna dhisan dastuurka iyo xeerarka kale ee puntland iyo habraacyada doorashooyinka shirkan waxa ugu baaqi baa layidhi xukuumadda puntland inay joojiso doorashooyinka aanan heshiiska lagu ahayn oo sababi kara xasilooni daro amni iyo qalaaso siyaasadeed oo puntland ka dhasha shirkana waxa uu ugu baaqay xukuumadda puntland in ay soo fariisato miiska wadahadalka si looga wada xaajoodo xaaladaha kala guurka ah ee puntland iyo sidii ay puntland uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay in la joojiyo furitaanka iyo wax kabeddelka dastuurka dowlad goboleedka puntland maadaama hay-adaha fulinta iyo sharci dejintuba xilhoontoodu uu gabaabsi u yahay islamarkaasina aanay ka turjumaynin baahiyaha shacabka puntland horena waxay xukuumaddu u diiday wax kabeddelka dastuurka iyada oo ka eegaysay danaheeda gaarka ah ayaa lagu yidhaahday war-saxaafadeedkan ka soo baxay siyaasiyiinta madasha siyaasiyiinta puntland ee garooba ku shirayay qodobka saddexaad waxa uu yahay in doorashada golaha wakiilada iyo madaxweynuhuba ay ku dhacdo waqtigooda dastuuriga ah ee loo asteeyey shirku waxa uu garwaaqsan yahay baa layidhi iskuday kasta oo muddo kororsi ah inuu keeni karo cawaaqib xumo siyaasadeed iyo weliba mid amni oo aanan la mahdin doonin qodobka afaraad waxaa lagu yidhi in shacabka puntland ay ilaaliyaan amniga iyo xasiloonida dhulka puntland iyo weliba tacab iyo dhaqaale badan la geliyey shirkan waxa uu ugu yeerayaa hay-adaha amniga puntland in ay ka gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah islamarkaasina ay dhowraan nabadgelyada sharafka iyo hantida shacabka soomaaliyeed qodobka shanaad waxa uu yahay in hay-adaha amnigu ay ka fogaadaan kumilanka siyaasadda iyo in loo adeegsado dana guraacan waxaana si gaar ah loogu digay ciidamada booliiska puntland ciidamada badda puntland ee b m b f ta loo soo gaabiyo in markaasi aanan loo adeegsan karin in lagu qalqalgeliyo amniga puntland qodobada lixaad toddobaad iyo sideedaad iyo sidoo kale ahaa qodobaad adag waxaana loogu sheegay in golaha wakiilada puntland ee waqtigoodu markaasi gabaabsi yahay in aanay puntland u horseedin xasilooni daro siyaasadeed iyaga oo eegaya dana gaar ah sidoo kale waxaa si gaar ah loogu baaqay gudoomiyaha golaha wakiilada ee baarlamaanka puntland in uu markaasi uusan ku dhiiran falalka guracan ee madaxtooyada looga soo dhiibay sida lagu yidhaahday war-saxaafadeedka puntland kasoo uu ka soo baxay ee shirka garoowe ka dhacay sidoo kale labada qodob ee ugu dambeeya ayaa lagu yidhaahday in markaasi isimada iyo weliba odayaasha dhaqanka ee puntland ay qaataan kaalintooda ee shariifka ah ee ku aadan ama ay ku lahaayeen midnimada iyo xasiloonida puntland isla markaasina si dhow ugula socdaan khatar kasta oo soo fool saarta puntland qodobka ugu dambeeyana waxauu yahay in beesha caalamka aanay dhaqaalo ku bixin doorasho aanan loo dhammeen oo xukuumadda puntland oo wado taasi u horseedi karta baa layidhi qallaaso siyaasadeed iyo mid amni oo markaasi puntland ka dhaca wararkan ayaa u muuqda kuwa xanaf leh oo ay soo saareen mucaaradka kadib shirar u socday maalmihii lasoo dhaafay waa hagaag weli wareega wararka dalsan ayaa dhegaysanaysaan maamulka gobolka banaadirna waxa uu waqti kama dambeysa uu siiyey ee, milkiilayaasha iyo wadayaasha bajaajta iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ee uu socotay howlaha kala sumadeynta mootobajaajta oo a iyo b loo kala sumadeynayay afhayeenka maamulka gobolka ayaa warbaahinta la wadaagay ee go-aanka kama dambeysta ah ee muddada sagaalka cisho loogu daray waqtiga buufinta mootobajaajta
bismillaahi raxmaan raxiim ku socoto milkiilayaasha iyo wadayaasha mootobajaajyada magaalada muqdisho og guddiga maareynta mootobajaajta gobolka banaadir taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir taliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir ujeedo muddo kordhin dhaqangalka maareynta mootobajaajka magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale markuu dhageystay talooyinka iyo fikradaha guddiga maareynta mootobajaajka gobolka banaadir marka uu tixgeliyey cabashada mootobajaajleyda ee ku aadan wakhtiga ay ku eg tahay midabeynta iyo diiwaangelinta mootobajaajyada iyo dhaqangalka ee ku beegnaa maanta oo shan iyo tobanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo saddex ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho asigoo xeerinaya duruufahaasi waxa uu sameeyey muddo kordhin ku aadan wakhtiga loo qabtay inuu ku dhaqangalo maareynta mootobajaajyada magaalada muqdisho iyadoona loo kordhiyey muddo sagaal maalmood oo dheeri ah kow wakhtiga maareynta mootobajaajka ee midabeynta iyo sumadeynta a iyo b waxay ku eg tahay afar iyo labaatanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo saddex labo laga bilaabo shan iyo labaatanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo saddex waxaa magaalada muqdisho ka shaqayn kara oo keliya mootooyinka u hoggaansamay awaamiirta maamulka gobolka banaadir iyo tan heer federaal ee midabeynta iyo sumadeynta mootobajaajyada ka howlgala magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya saddex markay ka- taariikhdu ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo saddex waxaa magaalada muqdisho ka shaqeynaya oo keliya mootooyinka ay ku sumadaysan yihiin e iyadoona lix iyo labaatanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo saddex ay magaalada ka shaqayn karaan oo keliya mootooyinka ay ku sumadaysan yihiin b sidaasina ay maalin dhaaf ku shaqayn doonaan mootooyinka kala qaatay a iyo b maalinna ay shaqayn doonto e maalinta xigtana ay shaqayn doonto b afar laga bilaabo shan iyo labaatanka bis shanaad laba kun labaatan iyo saddex ciddii ku dhiiratay in magaalada muqdisho ay kaga dhex shaqaysato ama ay ku dhex wadato mooto aanan soo marin hannaanka diiwaangelinta midabeynta iyo maareynta mootobajaajyada waxay la kulmi doontaa cawaaqibka ka dhasha jibinta ama u hoggaansami la-aanta awaamiirta dowladda digniin mootadii ku dhiirata in ay marto hannaan aanan ahayn hannaanka maareynta mootobajaajyada ee gobolka banaadir ku midabeynayso kuna sumadaynayso mootooyinka oo si suuq madow ama falsification ah kusoo midabaysata mootada iyagoo ka dhuumanaya maridda hannaanka maareynta mootooyinka oo si iskeeda mootadeeda ugu soo midabaysta magaalada waxaa lala tiigsan doonaa sharciga sidoo kale garaashada ama goobaha loogu shaqeeyo gawaarida haddii ay ku dhiiradaan in mooto bajaajada ay midabeeyaan kuna sumadeeyaan a iyo b iyagoo iska dhigaya ama ku dayanaya maamulka gobolka banaadir sidoo kale waxaa lala tiigsan doonaa sharciga mahadsanidii
mudana caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka wareegga wararka dalsan tan iyo kulanti dab nabadgelyo